tirkan oo ka dhaca filla soomaaliya waxaa culummada hogaaminaya wasiirka awqaaftaiyo arrimaha diinta sheekh mukhtaar roobow waxaana jooga culummo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha hay-adda culummada soomaaliya sheekh bashiir salaad sheekh cali wajiis sheekh yuusuf caynte sheekh suldaan cabdiqani qorane iyo sheekh cabdiqaadir soomo oo dhammaan ka mid a hogaanka culummada soomaaliyeed madaxweynaha ayaa ka dalba culummada inay garab istaagaan dowladiisu xilligan dagaal kula jirta al-shabaab wuxuuna ugu yeeray inay bannaanka u soo baxaan oo dadkay la hadlaan culummadu maadaama iyaga ay yihiin kuwa la dhegaysanayo inuu maanta waxaan idinka rabaa dowladdeena u hiiliseen maxaa ugu hiilinaysiin wax dulmi ooy samaynayso ugu hiiliya idmali aniga mawaaqiftii aad iga maqasheen waa aaminsanahay niman diin shaqa kula inayna ahaynaan aaminsanahay dhaqankooda iyo siday ula dhaqmayaanaan aniga aan aad u aaminsanayn shareecadii islaamka ana meel ka waafaqsanayn hantida ummadda sharci darray ku qaataan dhiigooda sharci darra ku daadiyaan hadda maalidooda cutaal xayaad ka dhacay wixii balweyne ka dhacay meel ay ku saamaxayso ay diinta ku ogoshahay ma ogin annaga inaan aniga dhaho dadku waa ay dhegaysanayaan laakiin inaan adiga dhahdaanay dadka kasii dhegaysa ogyihiin lanna dadku waa ogyihiin mambaci soorsigii diinta inaa adiga tihiin waa ogyihiin hiilo qarsoon hiilo ma aha hiilo qarsoon hiilo ma ah dagaalkii caqiidada ahay oon sheegayo waayo dowlad ugu helimaysaan xasan sheekh ugu helimaysaan ummaddan labaatankan milyan ee soomaalida ah inay cizi iyo karaamo adduunyada korkeeda ku noolaadaan aakhira nin walba wuxuu tacbadan uu la tegayaay laakiin adduunyada intay joogaan magacan soomaaliya ay wataan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana u sheegay culummada maanta uu ku qaabila filla soomaaliya in xilliga al-shabaab ay isku hayaan ummadda soomaaliyeed madaxooda dadka soomaaliyeed waay marka waxaan isku haysana nimanka gurigayga iskuma haysano anna gurigooda kuma haysto labaatanka milyan oo soomaalida ah ayaan isku haysanaa ee boqolkiiba boqol muslimiinta muslimiinta ee masaajidka subaxii wada kallayso waayo waxaan isku haysana nimankaasi marka annaga bannaankan isugu soo baxnay inaan ummadda ka ceshanaan u baahana nimanana bannaanka isu istaagtinaan rabaa oo shir la qabto la yidhaahdo nimankan ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa nimankan waxay wadaan diin ma ahan magacii kaloo doonaan hala baxaano laakiin diin ma aha in loo sheego wakhtigeediina waa la joogaa waana ka hadashiin waa ogahay idamana jecla oo hadda haddii ay ayaga taladood tahay intiinaan meesha fadhida midkiinna ma noolaalahayn maanta ma noolaalahayn haddii la iswarsanayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in xilligan dagaal ay ku jiraan wuxuuna sheegay inaysan mar dambe rabin uu dib u soo laabto fikirka koox ahaan dowladda dagaalay kula jirtaa nimankaas mabda'aas dhibka badanna in laga tanasuliyo daladkaanaan rabnaa nimankaas haddii ilaahay lagu guuleeyo oon xal u helnana waxaan rabnaa ebadiyan in aanu fikir noocaas dalkan kusoo noqonin inaan meel dhigno siyaasadeeda ka shaqayno dad inxiraafay oo dhib badan oo dadka muxuu ahay boqol boqol u dilaayo kunkun u dilaayo inaanay imaaninaan rabnaa mustaqbalka dambe xataa sidii aan ahaa jirnay haddii aan ahaano wixii aan heli jirnaan helayna wixii aan heli jirnayna nama anfacayaan waa soo aragnay waa soo taabannay in aanayna anfacayn wixii wax ka duwanaan rabnaa wax ka duwan si aan u halno si ka duwan inaan u dhaqanno waay madaxweynaha ayaa sheegay in culummadu ay bannaanka keenaan taageeradooda si cadnay u muujiyaan si loola dagaalamo al-shabaab cabdulqaadir okey v o a muqdisho